iyada cilmijacalku haystay wakti ka mid ahayd ayaa muuse iyo tabaase niman ka mid ihii ay maalin talo ula fadhiisteen iyaga oo leh war cilmigow talo ma hodan ayuunbay kaaga gudhay war waa dhigan doorsoomay oo jeexkaama joogae shaqadaadii dib ugu laabo oo waxa kan iska daa sida la sheegay cilmi waktiba waktiga ka dambaysa ayaa quruxdiisa iyo taqwadiisa iyo noloshiisaba ay hoos wax uga sii dhixi jireen taladooduna had iyo jeraale waxay u bannaan jirtay baa la yidhi laba ta hore oo abaa la yidhi xagga jacaylka cilmi oo ay afkiran lahaayeen ama si ay inkirsanaayeenba dhinaca kalena wuxuu ahaa baa la yidhi xagga danta oo sidaynu maqalay cilmi uu ahaa baa la yidhi nin sabool ah isla markaana haweenka haatan nool iyo haweenkii horena noloshoodu waxay kala ahayd laba sidaynu ognahay haweenka maanta nool boqolkiiba shan iyo sagaashan iyaga iska tashada si kastaba ha ku tashadeene laakiin haweenkii hore sidaynu maqalay waxaa looga talin jiray baa la yidhi inan walba raaskii markaa ka mas-uula ama iyaduba ay ka tala qaadan jirtay baa la yidhi isla markaana laba qaybood ayay ahaan jireen ba la yidhi qaybta badan marka guurkooda soo baxo gurigooda ayaa loogu soo geed fadhiisan jiray ba la yidhi iyada oo reerkaana adduun loogu soo talageli jiray qaybta yarina waa ay heermi jireen ba la yidhi haddaba haweenka hadda nool qaar ka mid ihi farximooyin waaweyn oo ay sameeyaan iyaga oo malaha ilbaxa sidan moodaya haweenkii hore waxyaalahaasi ceeb ayay ku aan jirtay ba la yidhi inkasta oo badiba raggoodu ku tacadii jiray haweenkii hore sidaasina aanay qurux badnayn haddaba dhinacan marka la eego haweenkii hore iyo haweenkan waxaa la odhan karaa haweenkii hore ayaa ilbaxa u dhowaa waayo shaksigu marka uu naftiisa edib ku hogaamiyo isla wixii xunna uu ka xishoodo ilbax uma hadhin sidaa aawadeed haweenkii hore marka guurku ka raago ayay u heermi jireen nin xalaala oo ay la noolaadaan beribana waa ay heli jireen baa la yidhi haddaba tusaalahan waa ku yara dheeraadaye aanu laabto cilmi saaxi beri markii ay taladii aan soo sheegay u jeediyeen ee ay yidhaahdeen war shaqadaadi dib ugu laabo ayuu cilmi cabaar madaxa hoos u rogay baa la yidhi iyaga oo saaxiibadiis ay isleeyihiin talow muxuu idinku jawaabi doonaa ayuu yidhi baa la yidhi idinka taladiin mahodan daabay idinkaga dhammaatay dex gabayana doontaa uu ka jeediyey isaga oo ku luuqaynaya baa la yidhi luuq aad iyo aad u macaan waayo sida la sheegay cilmi wuxuu dhahaan jiray baa la yidhi laba ka saddex luuqood oo uu isagu samaystay markaa gabayii wuxuu yidhi marka horeba anigaa sahwiyey inaa adeerowe oo duba xigtay leedahay iyo ubaxa geeduye abtiyaalladay baa ii ekayd inaan adeecaaye ammaantii ugaar umar lahaa ereg maxaa geeyey qaar hooyaday u edatoo aadabaa jire e allahayow afkaygiyo sideenaad midoo weeday ama daranyo ood weyne way omus badnaayeene adaamo haddii loogu shubo ma engegnaateene abaaraa ku doogoobi laha ereyadaydiie allahayow afkaygiyo sideen aad midoo weeday iftiinka uma soo baxo ninkii iilka jiibsadaye wixii kaa adkaadaaba waa aakhiroo kale eh waa la igu eemaray cisqiga inaan ku ooyaay allahayow afkaygiyo sideenaad midoo weeday maadabkaba ma galo ruux hadduu aamingoys yahay axdigaad ka boodaa jannada ooda kaa rogaye adiga ashahaadaadu way isku alla seegteene ha u oonsan afre waxaad urursataa yaalib kolkaasaa cilmi saaxiibadiisii halkaa la fadhiyay wada argagaxeen baa layidhi oo naxdin aawadeed ay fadhiga ka wada kaceen baa layidhi markii uu cilmi gabaygan ooda kaga qaaday waxa kale oo jirtay baa la yidhi waktiyada cilmi jacaalku haystay maalin maalmaha ka mid ahayd inay isu soo raaceen cilmi iyo tabaasi iyaga oo hormaraya baa la yidhi gurigii ay gabdhou cilmi ku casimi jireen ayay gurigii ku baydheen oo ay galeen baa la yidhi gabdhihii qaar ka mid ah oo gurigii jooga ayaa cilmi hadallo tala ah u furay baa la yidhi iyaga oo ku tirtirsiyaaya waa gabadh alliyaalo gabadhii aan hodan ahayn ee aad doonto ee magaalada berbere joogta faraha noogu fiiq annaga oo wax kaala qaban doone cilmi sida la sheegay madaxa intuu aad u ruxay ayuu tixdan gabayga ah ugu jawaab celiyey baa la yidhi gabaygan oo hablihii halkaa fadhiyeyna dhammaan caloosha soo wada qaaday wuxuu yidhi luqunmadoode awrkuba markuu laahdan baranaayo isagaa u laakimo badan laqanka xoolaae hadba qaalma laahdana wuxuu luqunjibaaraaba lix intaanu jirin hadduu laacib ku ahaado lama loodi karo jeeray lixda bawdaduye anna laabta kama goynin caashaqii labane luxudkaan la gelayaa sidaa igala liil dheer midnaana isku kaylurin qalbigu lama jeclaan waaye buuri tixdaa gabayga ah markii uu dhameeyey ayay hurda qabatay baa la yidhi kolkaasuu hablihii weydiistay meel uu seexdo markaasay qol u gogleen baa la yidhi oo uu yaro seexday intii yaraydii haddaba uu hurday ayaa hablihii oo aada u naxsan kana xun dhibaatada ninkan haysata ayaa tabaasoo meesha fadhiya ka waraystay baa la yidhi oo yidhi war ninka maxaa ku dhacay hadalladii uu tabaasi hablaha ugu jawaab celiyey waxaa ka mid ahayd oo uu u sheegay inaanu badiba cilmi seexanin ilamaa iyo intii jacaylka hodan kusoo habsaday marmarka kale uu seexdaanaa inay tahay buu yidhi marka hodan looga sheekeeyo sida la sheegay cilmi wuxuu ugu jeclaan jiray baa la yidhi aragtida hodan ambase sheekadeedaba taasoo ah baa la yidhi sheeko wanaagsan oo isaga raalli gelisa marka loogaga sheekeeyo aadna wuxuu u necdaan jiray baa layidhi oo uu badda ka geli jiray waxa la yaalo waxay yidhaahdaa hodan iskaga had iyo wixii lamid a hadlahaasi haddaba maalintaasi aad ayay ugu calaacaleen ba layidhi markii uu gabaygan kusoo daayey ee uu ugu sheegay inay laabi laba u laabahay cilmi saaxiibadiisa nimanka ihi sida ay jeclaayeen ee ahayd inuu cilmi hodan iska dhaafo ayaa hablaha qudhadooduna jeclaysan jireen ba layidhi inuu gabar kale hodan uga wareego maadaama ay ka dhegalaadahay dhibaatadan aawadeed u haysata cilmi horteed intaanu guursan maxamed shabeelle hodan aad ayaa loo ilaalin jiray baa la yidhi iyada oo looga baqan jiray in la afduubo dhinaca qoyska ay hodan ka dhalatay inkasta oo aan la sheegin hadallo ay la hor iman jireen cilmi waxa haddana ay u hajdeen ba la yidhi inuu yahay ina yaroo hanfada ah oo meelahaasi inantooda uga gagabya islamarkaana waxaa la odhan karaa waxa iyaga qudhadoodu la mid ahaayeen dadkii waktigaa garwaaqsan la'aa jacaylka cilmi waxaa kaloo la sheegay waktiyadaasi wakti ka mid ahayd magaalada berbera goor galab ah inay cilmi iyo tabaasi guriga ka wada baxeen oo ay suuqa aadeen galabnimadaasi roob fara badan oo dabaylo wata ayaa afarta koone iska soo qabsaday baa la yidhi in yar dabadeed markii uu roobkii soo daatay ayaa dadkii suuqa joogay qof waliba ku cararay qol uu roobka ka jirsado tabaasaa cilmi ku yidhi waa roobka inaga eri markaasuu tabaasa si fudud u cararay baa la yidhi isaga oo islahaa cilmina uu ku garab ordayaa meeshii ay islahaayeen roobka ka gala markii uu tabaasa galay ayuu hareerihiisa eegay wuxuu ogaaday inaanu cilmi la soconin dariiqii buu sii eegay baa la yidhi wuxuu arkay cilmi oo keligii roobkii sii dhex qaadaya farabaadna roobkii ku hayo tabaase ayaa adkaysan waayey wuu ka daba cararay baa la yidhi in yar marka uu jiro ayuu yidhi waa cilmi ow gurigeenni wuu fog yahay meelaha inagu weeci aan roobka ka galle ee waa roob weyne cilmi isaga oon istaagin tiyaaqaa saaxiibkii u tiyaaqay dibna usoo eegin ayuu yidhi baa la yidhi waardisaa naxariistaa ilaahay ee da'aysa ayaa nafta ku qaboojinayaaye waxaanay ahayd baa la yidhi markii ugu horraysay ee uu tabaase arko cilmi oo labadiisa indhood ilma ka da'ayso isla markaa haddaba habeennimadaasi aad ayuu u xanuunsaday baa la yidhi cilmi saaxiibadiisna hareeraha ayay ka fadhiyeen sida la sheegay labadlegdoodkii iyo taahii iyo gurxankii habeenkaa ka dhacayeyna aad ayay uga fajiceen baa la yidhi saaxiibadiis goor ay tahay baa la yidhi subaxnimadii dambe ayuu soo baraarugay baa la yidhi si fududna uu usoo booday aadna uu hareeriisa u eegay baa la yidhi sidii oo uu dad kale guriga ku ogaa dib intuu sariirtii ugu fadhiistay ayuu yidhi baa la yidhi ilain waan riyoonaayey tixdan gabaygaana wuu raaciyey wuxuu yidhi ma samaynin waayo hantixdiisa aniga ahayde waataan ka saahiday tan iyo sabankii dayreede xalun baa sabdii dhexe waxay salaameene ansifeeyo inantii tiriigsaxa lamoodiie ilka sadaf lamoodiyo wejiga lagu saruureeyey timaha basari baan subkina saaran garabkeeda sanka iyo indhaha iyo afka sida sabiibeeda sunayaal madoogay qalbigu saakinkaa noqoye soomaali iyo carab iyo hindiga sooyo laga keenay inta samada hoos joogto waad ugu sarraysaaye soo soco sidciyo qaaliye saanad baa tahay tixdaa gabayga ah markii uu ka dhacay ayay muuse iyo tabaase is eegeen baa la yidhi iyaga oo aada u fajacsan goobtaa tabaase